toddobaadkan dhegaystayaal barnaamijka martida mikrofoonka waxaan ku waraysanayaa cabdulaahi maxamed aadan oo loo yaqaana salaamullah oo ah guddoomiyaha jaaliyadda soomaalida ee dalkan britain oo dhowaan ka soo noqday magaalada muqdisho ku soo dhowow barnaamijka cabdulah aad baad umahadsan tahay ridwaan xaaji cabdiweli waayahay muddo dhowr bilood ah ayaad soomaaliya ku maqnayd maxaa ugu muhiimsan aad u tagtay soomaaliya bismillaah waa mahadsantahay marka hore ridwaan marka labaad kadib lix iyo labaatan sano iyo bar wax aan ku qiyaasi karo ayaa waxaan go-aansaday inaan dib ugu noqdo dalkii si aan usoo booqdo isbedelkii muddooyinkii damba dhacay waa gartay marka muddo badan ayaa dabcan qurbaha ku noolayd dad fara badan oo soomaali ah oo qurbaha ka tegayna hadda gudaha soomaaliya ayay joogaan oo waxay qayb ka qaadanayaan arrimo fara badan oo dibudhiska dalka uu qayb ka yahay kaalin intee leeg ayay kula tahay in qurba joogtu ay ka geysanayaan dibudhiska dalka soomaaliya waa su-aal aada u fiican kadib markii aan muddo bil iyo bar joogay waxaa ii soo baxay inay jirto arrin gaab jira u dhexeeya ama waxaa jira faraq u dhexeeya dadka gudaha ku nool iyo dadka diyaasbaraha ee dalku ku noqday kadibna waxaan aas-aasnay urur la yidhaahda somalia diaspora retanis network oo ah ururka isku xirka qurba joogta dalka kusoo noqotay iyo wacyigelinta bulshada iyo isdhexgalka ururkaas wasaaradda warfaafinta ayaa gacan weyn ka geysatay taabgelintiisii waxaa si gaar aan ugu mahadnaqayaa runtii oo qeyb libaax ka qaatay wasiirkii hore ee wasaaradda warfaafinta iyo dalxiiska dowladda federaalk mudane cabdiraxmaan cismaan yarisow oo runtii ilaa dahafurkii july september nagala qeyb qaatay dahafurkii ururkaas lagu sameeyey xarunta s y l ururkaas wuxuu runtii sameeyey isdhexgal weyn bulshada dhexdeeda ka sameeyey ereyo badanoo aad ereyo xun oo runtii iska horkeenaya dadka bulshada ku nool gudaha iyo dadka dibadda kasoo noqonayo oo negative isku ha ayaan meesha ka saarnay dadaal kadib waa gartay marka waxyaabahaas inta badan dee lagu sheekaysto oo aan aan ahayn sida aan filayo wax weyn oo ka dhexeeya qurba joogtii iyo dadkii gudaha ku noolaa sidii aad aada uga hortegi lahaydeen ayaad ula jeedaa nacam exactly taasaan ula jeedaa waayah markaad dalkii booqatay dabcan wasaaradaha dalkana qaarkood waad booqatay guud ahaan magaaladana muddaad joogtay oo aad indhaindhaynaysay waxa sida ay wax u socdaan kaalin intee leeg ayaa kuu soo baxday in qurba joogtu ay ka qayb qaadanayaan dalka haddii ay tahay dhinaca tusaale ahaan dibudhiska haddii ay tahay dhinaca koboca dhaqaalaha iyo adeegyada kale ee bulshada maasha allah waa su-aal aada u qurux badan ridwaanow runtii qurba joogta markii aad fiiriso dhinacyada kala duwan ee nolosha sida arrimaha mataqaanaa bulshada oo kale adeega bulshada waxay qeyb libax ka qaateen oy qeyb libax ka wadaan oy ku leeyihiin oy ku ammaanaan dadka gudaha ku nool xagga waxbarashada xagga caafimaadka iyo xagga isgaarsiinta iyo mataqaanaa adeegyo fara badan oo kale oo nolosha la xiriira bulshada ayay ka qayb qaateen runtii maxaan ku irahdaa dadka qurba joogta dalku ku noqday ganacsiga dhinaciisa markaad fiiriso dhinaca ganacsiga oon runtii la kulannay rugta ganacsiga oon shirar badan la yeelanay survey aan samaynay oo video clips aan ka samayno dadku siday u arkaan dadka qurbaha kusoo noqday waxaa noo soo baxday inay boqolkiiba siddeetan ilaa sagaashan ay u arkeen positive inayta soo noqoshada dadka gudaha kusoo noqday dibadda ku noolaa ee soomaaliyeed ee shalayna beeli jiray iyagu dhinaca institutionada dowladda markaad fiiriso siday ugu jiraan iyo siday ugu qayb qaadeen dad wada professional ah oo qaybaha kala duwan wasaaradaha kala duwan la shaqeeya iyo kambaniyad runtii lama qiyaasi karo waa wax aada u ballaaran caqabadkooda ama contributionka ay ku yeeshay ama wixii ay kusoo kordhiyeen markaadwaaya marka ma ka dhex muuqdaanay kula tahay haddaad eegta dhinaca ganacsiga guud ahaan ka socda dalka ama gaar ahaan magaalada muqdishoda aadoo weyn aadoo weyn waxaan la kulannay laba ilaa saddex jeer aan idhaahdo kulamo gaar ah aan la yeelana xaruntooda aan ku booqanay anagoo tiimka ah tiim ballaaran ah xarunta rugta ganacsiga oo ninkaliya walaalkeen gudoomiye gabayr oo madax gudoomiye ka yahay waxay noo sheegeen runtii inay xataa qaabilaan dadka soo noqonaya oo xataa advice siimaan dadka oo business minderka xataa ay tala siiyaan ay wax walba ku kaabaan marka waxaa noo soo baxday oy noo sheegeen markii aan annaguna aan xoog badan ururinay inay mataqaanaa dhinaca ganacsiga ay xoog weyn ku leeyihin xoog weyn lama dhihi karo waxbay kusoo kordhiyeenoo laba iyo saddex maa waxay kuleeyihin kaalin libaax bay ku leeyihin warba joogto ganacsiga qaybaha kala duwan ee ganacsiga
exactly ha exactly waayahay dhinaca bulshada ma yihiin dad dhex gala dee bulshada inteeda kale mise waa dad uun si gaara iyagu ugu kulma meelo cayiman oo sida hoteeladu ay ka mid yihiin
waa laga yaabaa dadka qaar inay u yaro turjumaan dadka inay xoogaa gooni siira buusaan mararka qaar awal la arki jiray laakiin hadda ma aha maanta dhexgalka bulshada gudaha way isdhexgaleen si aad iyo aad ah dadka gudaha joogana way soo dhoweeyeen ayagana isdhexgalka way ka qayb qaateen life styleka mataqaanaa ka jira gudaha magaalada muqdisho tusaale ahaan sida loogu nool yahay qaabka labiska hadday noqoto qaabka wadahadalka hadday noqoto qaabka nolosha cuntada hadday noqoto qaabka deegaanka hadday noqoto qaabka gaadiidka hadday noqoto isticmaalkiisa dhan walba ood ka fiirisaba way dhexgaleen waa laisdhexgaleen isdhexgal aada u weyn baa jira waa garta marka hadda waxaan filayaa ilaa lix bilood ayaad joogtay magaalada muqdisho intii aad joogtay maxaa ku soo jiitay maxaase yacni inta badan kuu muuqanaya marka aad eegto dowladda hadda muddada sanadkaa shaqaynaysa maasha allah waa su-aal aada u qurux badan ridwaano haddii aan raaciyo waxyaabaha ii muuqdo cajiibka ah waxaa ka mid ah runtii ganacsiga magaalada muqdisho ka socdo oon ahayn midaan caadi ahayn runtii oo buumin ah yacnaha aada iyo aad u sarreeya aada iyo aad koobiciisu u sarreeyo markaad ka fiirisaba dhan walba waxa kaloo iyadan cajiib ah oon aada ula yaabay oon hore u arkin oon hore loogu aqoon jirin gaadiidka la yihahdo bajaajka la yidhaahdo bajaajka oo ilaa dadku ay ku qiyaasaan ilaa labaiyo toban shan iyo toban kun oo mootooyinka nooca bajaajka ila dadku ay raacaan danyarta lagu tilmaamo ay aada ugu shaqeeyaan xoogaha traffic nidaamka regulationka waa dhib badan yahay oo lama controlo tirada intaas la eg ma magaalada muqdisho magaalada muqdisho ka shaqeysaa intaas tirada la eg magaalada muqdisho ka shaqeysaa ismana arkaan inta badan marka waa faa'iidada ugu weyn oo bulshada maanta soomaaliyeed ee magaalada muqdisho ku nool ay qabaan runtii gaadiidka asaga oo gaadiidan caadi ahayn haddii aan marka usoo noqdo dhinaca dowladda iyo waxqabadkeedii muddadii aan joogay inta aan arkay waxyaabaha ugu cajiibkasanaha waxaa ka mid ahaa isgaarsiintii mataqaanaa sharciga isgaarsiinta dowladda oo ka maqnaa dib loo soo celiyey waxaa ka mid ahaa mataqaanaa hawada dalka soomaaliya oo muddo dheer maqnayd oo ilaa labaatan iyo dhowr sano maqnayd oo dib loo soo celiyey soddon sano wax ku dhow haddii ilaahay kuu roon yahay maxaabiista kala duwanaa oo dadka soomaaliyeed oo dhalinyarada xabsiyada kala duwan ee caalamka ku xirna oo dib loosoo loogu soo daayey waxaa ka mid ahaa mataqaanaa dhaqaalaha kobaca dhaqaalaha oo runta qayb weyn ka qaatay dekadii eerboorka waxaa ka mid ahaa haddii ilaahay kuu roon yahay xasilinta caasimadda muqdisho ciidanka loogu magac daray oo aada iyo aad u dadaalay oo weliba ciidamada booliiska ay dad professional ay yihiin waxaa ka mid ahaa runtii caqabadihii dhacay ee iska qabsiga maamul goboleedyada iyo dowladda oo dib loo xaliyey waxaa ka mid ahaa mataqana waxyaabaha cajiibka ah arrintii mataqaana gobolada dhexe iyo socdaalkii madaxweynaha oo runtii qayb weyn ahaa dabcan caqabado kalena way jiraan way jireen of course dhibaatooyin way dhaceen oo accident baa dhacay qaladaad badan baa jira mararka qaar dhinaca garsoorka markaad fiiriso stiil waxbaa la tarayaa arrimo badan baa jira laakiin runtii markaad fiiriso wixii la qabtay iyo waxa mataqaanaa dhimaan markii la fiiriyo waxa la qabtay baad badan baad aaminaysaa midda kale amniga magaalada waa soo fiicnaaday dhacdooyinkaasoo koobnaa markii laga reebo magaalada ilaa sagaal sacbeen waad socon kartaa waayahay aan usoo noqono isla kaalimaha kala duwan ee qurba joogtu ay ka geysanayaan dalka dad badan oo soomaaliya oo ku nool dalalka qurbaha ayaa lacaga u xawila soomaaliya gudaheeda oo maaragtay caawiya heladooda iyo qoysaskooda iyagoo xawaaladaha usii maraya saameyn intee la eg ayaa dhaqaalahaas inta badan dibadda laga diro ee gudaha soomaaliya loo diro aada is leedahay wuu ka qaataa nolosha qoysaska soomaaliyeed
sida aan ka warqabno ama tirakoobka lagu sheega hal one point five ilaa two point bilyan lacag ku dhow ayaa gasha gudaha dalka soomaaliya oo qurba joogta ay soo gudbiyaan oo gudbiyaanoo dalka u diraan qaabab kala duwan baa ku baxeen runtii haddii aanay marka qurba joogta ahayn oo dhaqaalahaas ay dadka u dirayaan oo ehelkooda aynay jiri lahayn jiritaanka bulshada soomaaliyeed gudaha ku nool aad bay ciriiri u noqon lahayd oo runtii meel halis ayay geli lahayd marka kaalin libaax oo runtii dhinaca kobca dhaqaalahana qayb ka ah dhinaca nolosha bulshadana qayb ka ah dhinaca xataa mataqaana adeega bulshada qeybaha kala duwan ka mid ah dhinaca xataa jiritaankan dowladda runtii nafteeda inay dowladani ay xataa dowlad amni ku shaqeysa meel ku shaqeysa inay hesho nafteeda shacabka nolol loo abuuray oo nolol maalmeedka helaya marka runtii markaad ka fiiriso dhan kastaba waxay ku leeyihiin kaalin mug leh shacabkana runtii kamay abaaldhicina way ogyihiin walaalahooda dibadda jooga oo biilkooda tooska ugu dira mataqaanaa way saddexda gelinba ay quutaan
aada iyo aad baa umahadsan tahay wakhtigaaga aad baad umahadsantahay ridwaanow runtii waxaan intaa raacsan lahaa jaaliyadda soomaalida u k waa jaaliyadda ugu ballaaran ee gudaha dalka runtii ku leh inbutka ugu ballaaran markii sarveyga la sameeyey hadday noqon lahayd hay-adaha dowladda iyo hadday noqon lahayd dhinaca ganacsiga iyo horumarka dalka ka socda runtii waa jaaliyad aada u quwad weyn leh waxaan ku borin lahaa inay laba jabaaraan waxqabadka ay gudaha dalka ku samaynayaan insha allah biidnillahi waay aad baa umahadsantaha intaas ayaan toddobaadkan kusoo gebagabeynayaa barnaamijka martida mikrofoonka oo aan ku wareysanaya cabdulaahi maxamed aadan oo loo yaqaana salaamullah ahna guddoomiyaha jaaliyadda soomaalida ee u k ama dalkan britain oo dhowaan ka soo noqday magaalada muqdisho inta mar kale aynu kulmi doonno waa ridwaan xaajo idinla nabadgeliyo